hay-adda qatar jaaratiya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ka daafurtay mashruuc longu tiragalay inay ku faa'iideysadaan owlaada agoonta ee ku nool gudub dalka haana soo tir ahaan diirayan kun iyo konton agoon ee qorshagunya ee ku korlankagaada waana laka garab surmo owlaada aan baahan in la garab surmo walibana mashruucan use ayaa kor dhamaystiran oo longu tiragalay in owlaada awlaantee lanka gurmada ankooreen maxamed umar saalax ayaa weliba uuse sharaxaad gubiyey tirada ah owlaada iyo weliba sada lan garab surmo mashruuca uniformka wuxuu ka kooban yahay kun iyo konton agoon ama kun iyo konton arday ayaa ka faa'iideysanayso lix boqol waa wiilal afar boqol iyo kontonna waa gabdho marxaladda dugsiyada hoose waxaa ka faa'iideysanayo lix boqol arday marxaladda icdaadigana waxaa ka faa'iideysanayo shan boqol iyo konton waxay isku noqonayaan kun iyo konton mashruuca wuxuu ka kooban yahay arday kasta wuxuu helayaa boorso dharkii uniformka oo ka kooban wiilasha sarwaal iyo shaar iyo kabihii gabdhahana jalbaabkii iyo goonadii buwaagtii ay wax ku baran lahaayeen wuxuu kaloo ka kooban yahay adawaadkii u isticmaali lahaayeen xisaabaadka dhanka kale hana kumid ee waalidiinta dhaleen owlaada iyo weliba yoogmahanagana hay-adda qatar jaarati oo garab surunyaaan suubadi owlaadiyo aad baan idinka mahad celinayaa waxaa waaye ilmaha yaryar ogoonta baad kafaalo qaadeen anigoo wax ahaan walaahi garab u baahan baa garab isiiseen maanta maasha allah meel fiican buu marayaa galaaska toddobaad buu marayaa waanaan idinka maxad celinayaa madaxdoo dhan dhammaan madaxda hooyooyinka waxaan idinku duceynayaa inaa nabadqab ilmahana inaan koruso qaataan maamooyinka ilmaha yar waxay u baahan yihiin tarbiyadu waxay u baahan yihiin in hoobka lasoo dhiso
anka dambeyntii gudoomiyaha xafiiska hay-adda qatar jaarati iyo agaasimaha arrimo bulshada ee gobolka banaadir ustaad abdalla ayaa weliba si wadajarayo oon ku hadlana muhiimada mashruucu munaasabada iyo tafaasiisheeda waa laga hadlay ma raba inaan hadda kusii dheeraado keliya waxaan rabaa maxay mudnaan inoogu leeyihiin ubadkan maxaan xooga u saareynaa inaan waqti badan gelino sidii ubadka xaaladaha gaarka ah iyo duruufaha soo maray inay u helaan waxbarasho sida asaagooda kale ee hooye iyo aabbo la jooga ay u helaan waxbarashada kaasaa runtii muhiima hawshan yare halkaan u fadhino waxay qayb ka tahay inaan xoojinno in ubadkaa aan xaqiijino inay helaan waxbarasho dhammaystiran fursadna ay u helaan inay dhigtaan dugsi hoose dhexe sare mashruucan qiimaha badan oo looga magac daray alxaqiiba wasay ilmadrasi qiimo weyn ayuu waalidiinta iyo ardayda agoonta ugu fadhiyaa waa marka koowaad waxay dhiirigelinaysaa dhallinyarada ardayda yaryar inay waxbarashadii horey usii wataan ayagoo faraxsan oo labisan oo boorsooyinka quruxda badan wata inay iskuulaadkii tagaan dhiirigelin weynay u tahay marka labaad waalidiinta waxay walwal ay ka muujiyaan waxyaabaha agabka iskuulaadka markii la gaarsano dugsiyeedka sababtoo lacag badan ayaa ku baxay marka in hay-adda ay
kun iyo konton kumid ee owlaada iyo galanto ka haytaa hay-adda qatar jaarati ayaa weliba lanqaybiyey aqab walbarasho si culeyska dhaqaalaha an ku yaraada hoyooyinka hoyooyinka dadaalka anka jaraan nololo ilmo ogoonte oyo dhaleen